aad ayay u mahadsan tahay wareegto kasoo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle mudane cabdidaahir guure karoore ayaa xilkii looga qaaday duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin wareegtada kasoo baxday wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa lagu magacaabay duqa cusub ee magaalada beledweyne inuu noqdo cabdulaahi sanaad oo bedelay duqii hore ee xilka laga qaaday wareegtada kasoo baxday wasaaradda ayaa waxaa lagu ogeysiiyey cabdulaahi salaad kugey gudoomiyaha gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha hirshabeelle ujeedada xilka magacaabista duqa magaalada beledweyne wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle kadib markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha shaqo ee magaalada beledweyne markuu arkay muhiimadu ay leedahay xoojinta iyo hogaaminta adeegyada bulshada ee maamulka dhanka magaalada beledweyne markuu arkay madaxda sare ee maamulka hirshabeelle waxuu xilkii ka qaaday baa lagu yiri waraaqada nadar tabax maalin duqa magaalada beledweyne islamarkaana waxa uu u magacaabay cabdulaahi salaad kugey duqa magaalada beledweyne dhammaan hay-adaha amniga iyo shacabka waxaa la farayaa in ay markaasi la shaqeeyaan mas-uulkan la magacaabay si uu u guto waajibaadkiisa ayaa markaasi waraaqada wasaaradda kasoo baxday ee lagu yiri xilka qaadistanna waxay imaaneysaa xili magaalada jowhar maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen shirar u dhexeeyey madaxda maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale madaxda gobolada iyo degmooyinka ee maamul goboleedka hirshabeelle iyadoo markaasi arrimo kala duwan oo horumarka maamulka looga hadlayay